ku soo dhowaada barnaamijka hambaryada iyo heesaha waxaana si wada jir ah idinla socodsiinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari nuur noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya daandureeyow dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay galabta dadka kale ah salmaan maxamuud iyo doktor maxamed cabdulaahi cabdi maxamed barre aadan cabdi baan iyo dhaybala timajilic ayaanle cabdiwele iyo kabadan saciid wiili maxamed iyo sharafow qadar cali aadan maxamed kaynaan axmed aadan iyo ilkaan aadan xusein qadar cali cusmaan iyo cabdimajiid cali geedi rayaan cali maxamed ikraam cali maxamed ayman cali maxamed iyo marwaan cali maxamed dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo aroos u dirayaan mawliid cabdi iyo basra cilmi oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu noogu yimid aabe maxamed ow axmed nidag loo yaqaano iyo adeero ibraahim ow axmed iyo cabdiqaadir ow axmed iyo eedooyin faadumo ow axmed xukun ow axmed xaali ow axmed mubaarag maxamed ow axmed deeqe maxamed ow axmed roode maxamed ow axmed iyo suleeqe maxamed ow axmed sayid cali maxamed ow axmed iyo jiir ibraahim ow axmed ciid ibraahim ow axmed iyo asad ibraahim ow axmed iyo jaamac ibraahim ow axmed iyo xuseen ibraahim ow axmed ayaan ibraahim ow axmed iyo dhammaan qoyska reer nirig ow axmed iyo waxay yidhaahdeen awowe baashe cabdi cali iyo hooyo faadumo baashe cabdi iyo abtiyaal cabdulaahi baashe cabdi maxamed baashe cabdi saciid baashe cabdi iyo jaamac baashe cabdi iyo habar yaro farxiyo baashe cabdi iyo xamde baashe cabdi iyo maxamed cabdirasaaq aadan weris fardowsa cabdirasaaq aadan weris iido cabdirasaaq aadan weris waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan mustafe maxamed oo axmed iyo nasteexo maxamuud maxamed oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku waarah ee banahaydan kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horraysay ee aan galabta ku furi doonno barnaamijka waa heesta saluugle iyo codka macaan allah u naxariistee cumar dhulle cali
dhaxaadi sidaatoon adinku sanhaayo nafta kugu saabsabay dhaxaadi sidaatoon adinku sanhaayo nafta kugu saabsabay dhaxan siriyo caad wixii aad samaysaba ku saxaaba tumaye dhaxan siriyo caad wixii aad samaysaba ku saxaaba tumaye ogow samirkii waa jiray waase kaa goostayo sadkiisaa dhammaaday ogow samirkii waa jiray waase kaa goostayo sadkiisaa dhammaaday waxaan samaayo sixin iyo ahaa malab ku yaal sintaade dhaxaan samaayo sixin iyo ahaa malab ku yaal sintaade adiguna saluglay sadasha khayrkiyo duminaysay saacee adiguna sulehay sadasha khayrkiyo duminaysay saacee ogow samirkii waa jiray waase ka goostayo sabkiisa dhammaaday inuu sameeyey wacan yahay salfudeedna daran yahay inay sii gaboor tahay saxan saxaawd doon tahay garoosugna inanyay siidadaba marka hore salandu oo weliba sorya waa inan ku siiya marka xiga sirteni saadaasha wadatee musacaba tumaye setadaalayde aan ku xidhay sibraarkeen ku qufuulay sanduuqii muftaxeediisu bane saablayda hoosiyo suba badaagtoodii wadnaada aan suray sawdigan ka saare sawdigan ka saare durbasii ruux kale sadarkaasi i xidhaan midna socota weeyaan wabadii sirtaydii waxaanan ku suganahay walow aad isidato muddo iisan hayso isama falayso salmadhiiga ka wacan tahay sidanad maanta yeeshiyo saansan ka muuqda kaasiisan maaye waa maxay salugulaay waa maxay salugulaay sakalahan isdhaafsamay sini waxaan ku kayaa
aan intaasi kaga gudubno heestaasi halka aad nagala socotaan waa v o a barnaamijkuna waa hambalyada iyo heesaha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo xasan warsame iyo habaryar canab xasan warsame adeer bashiir farasle aba faarax farasle iyo cabdi sangaab cabdifataax farasle iyo cabdideeq farasle axmed farasle eedooyinka kale ah khatre farasle iyo shamse farasle faacid farasle dahabo farasle iyo wiilo farasle iyo cadar farasle waxaa kaloo ku jira aadan faarax farasle iyo dhammaan reer farasle waxay hambalyo u dirayaan eedo farxiyo farasle iyo saygeeda saciid cabdikariim oo uu wiil ugu dhashay degmada caabudwaaq waxaan leenahay allaha ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkiisa waxtara aamin ayaanu wada leenahay dhammaanteen daandahay heesta labaad een dhegeystayaasheenna u soo qabanayna waa deebaaqda caashiq ah waa codadkii cabdiqaadir xasan nageeye iyo sahre mire
dayaxaysan baan ahay deebaaqda caashaqaah nin durduurtay baan ahay nin daruurta joogo dayaxaysan baan ahay deebaaqda caashaqaah nin durduurtay baan ahay ruux ku diboodo daaduuna baan ahay ruux ku diboodo daaduuna baan ahay nin darta maraanoho diidaya baan ahay diidaya baan ahay ruux ku diboodo daaduuna baan ahay ruux ku diboodo daaduuna baan ahay nin darta maraanoho diidaya baan ahay diidaya baan ahay doqu caynad badana dumar xiiso badana doqu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maadigiigaxan doqu caynad badana dumar xiiso badana doqu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maadigiigaxan
dugsigii aqooli dabka fuulay baad tahay dugsigii aqooli dabka fuulay baad tahay duqashida ninagto ku dayoobay baad tahay duqashida ninagto ku dayoobay baad tahay diriyaahaan wax maqalo warku warku warku deeqinba aad tahay diriyaahaan wax maqalo warku warku warku deeqinba aad tahay nin iskii u daalo dabarbood ayaa tahay nin iskii u daalo dabarbood ayaa tahay dadku kala nasiibran damaanaantu waa dhalan dadku kala nasiibran damaanaantu waa dhalan adan doobiso oo culan adan doobiso oo culan dudubo dudubaha ilaah dadku kala nasiibron dhammaanaantu waa dhalan dadku kala nasiibron dhammaanaantu waa dhalan adan doobiso oo culan adan doobiso oo culan dudubo dudubaha ilaah
anigoo ku daawada sida doombirto kale tabcigiyo oqoontana tegelaynu wadana anigoo ku daawada sida doombirto kale dabcigiyo oqoontana degelaynu wadana duugayga faale diirkaagu haynoxo duugayga faale diirkaagu haynoxo diidmada nacaybkiyo iga daadi qoodida iga daadi qoodida duugayga faale diirkaagu haynoxo duugayga faale diirkaagu haynoxo diidmada nacaybkiyo iga dahdi qoodida iga dahdi qoodida dooqu caynad badana dumar xiiso badana dooqu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maa degigaxan
dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno waxaa warqadana diraya maa'idi maxamed farey iyo cibaadi maxamed farey iyo suuban isaaq xasan sacdiye isaaq xasan iyo maxamed isaaq xasan aadan isxaaq xasan iyo fardowse sheekh maxamed aadan bashiir ugaas saciid bashiir cabdiweli faarax barre sulaymaan sheekh xasan iyo cabdilcasiis maxamuud cabaas aabo isaaq xasan iyo aabo maxamed farey dhammaan asxaabtan oo kala jooga beljum iyo turkiga kenya soomaaliya iyo sacuudiga waxay tahaniya dhalasho ay u dirayaan ibraahim isaaq jaceelow iyo raxmaan cabdulaahi oo uu wiil ugu dhashay magaalada wajaar wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan ibraahim isaaq allaha ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkiisa iyo dadkiisaba waxtare aamiin markana waxaan idiin soo qabanayaa heestaan ku dhigeedu yahay kala dooro waayaha seynab cige ayaana qaadaysa
naftu waxay u dabadeed oo madawadeeda ruuxii dareereed markhaatay darintu diibindabiyayo murug didida weeyaan dabcimisa weligeed markhaatay darintu diibindabiyayo murug didida weeyaan dabcimisa weligeed waxaan dabaylo hawada olosi jiro taqaylanidaay dabray ano waxaan dabaylo hawada olosi jiro taqaylanidaay dabray wadnaqo diiga dumo dhiiqsiya ogada sambabada dushooda dhiiga baxowdayo kadurdurta xududaga kadurdurta xududaga kadurdurta xududaga kadurdurta xududaga waandayay mante axadkii dareemo dib waxay ka noqotana kala dooro wayaqa kala gorawayo wandayay mante axadkii dareemo dib waxay ka noqotana kala goro wayaqa kala gorawayo naftu waxay duwato khadba doona saarto daqalkeeda jaban yahay naftu waxay duwato khadba doona saarto daqalkeeda jaban yahay sariirtan dusheedii daawada qawada sare ilawaagu daalo dakiran wadaagadu sariirtan dusheedii daawada qawada sare ilawaagu daalo dakiran wadaagadu Anu waxaan dabaylaa hawada oonu sijiro jacylaniga idaraan waxaan dabaylaa hawada aanu sidiro
waa tahay dhambaalkan wuxuu noogu yimid aabe maxamed ow axmed nidig loo yaqaano iyo adeero ibraahim ow axmed iyo cabdiqaadir ow axmed iyo eedooyin faadumo ow axmed xukun ow axmed xaali ow axmed mubaarak maxamed ow axmed deeqe maxamed ow axmed roode maxamed ow axmed iyo suleeqe maxamed ow axmed sayid cali maxamed ow axmed iyo jiir ibraahim ow axmed ciid ibraahim ow axmed iyo asad ibraahim ow axmed iyo jaamac ibraahim ow axmed iyo xuseen ibraahim ow axmed ayaan ibraahim ow axmed iyo dhammaan qoyska reer nirig ow axmed iyo waxay yidhaahdeen awowe baashe cabdi cali iyo hooyo faadumo baashe cabdi iyo abtiyaal cabdulaahi baashe cabdi maxamed baashe cabdi saciid baashe cabdi iyo jaamac baashe cabdi iyo habar yaro farxiyo baashe cabdi iyo xamdo baashe cabdi iyo maxamed cabdirasaaq aadan weris fardowsa cabdirasaaq aadan weris iido cabdirasaaq aadan weris waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan mustafe maxamed oo axmed iyo nasteexo maxamuud moxamed oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku waarah ee banahaydan kala siiyo ubad qayrqaba aamin waxaan idiin soo xulay heesta basra codkiisa heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayey ibraahim xasan daandurey iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
yahay biliyo laba adigoo hubahay waxay u boohdeen dan aragtidaadii jacaylka kutamaha calooshiyo uga iga haleeshe وقتي جعيلك وسمح على حوشي وقايقة حليشي بسراي بسراي بسراي برشد أحدي وقتي وابورتي barashadaxani mugtaygu abuurte aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire uga caashaqa ina ahlabaalanbalaya maka baan doona mise waanu baahabiya maka baan doona mise waanu baahabiya tahay baraaruhu abadii subaxni isbeherfayoba iyo wadaha caweysi tahay baraaruhu abadii subaxni isbeherfayoba iyo wadaha caweysi beernuga xalkiya xalay belaaladkaayni bashwiga ma seexani beernuga xalkiya xalay belaaladkaayni bashwiga ma seexani basray barashada hadiya bugta igu abuurte basray barashada hadiya bugta igu abuurte aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aboqol yowga caashaqa na ahla baalanbalaya boqol yowga caashaqa na ahla baalanbalaya maka baana doona mise waanu baahabiya maka baana doona